بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتفسير القرآن الكريم كسورة النور آدابتي أخلاق دي lagu tarbiyeynayo oo lagu tahirayo bulshada islaamka ayaan ku jiray raggii baan ka soo baxnay dumarku aayadda aada maxaa yeeley iyagoo axkaamtooda daa'iman markii qoysaska iyo cawrada iyo waxaa la yidhaahdo way ka badan yihiin muxuu ahay ragga tiibaa ilaahay noo sheegayaa wa qul waxaad tidhaahdaa lilmu'minaati mu'minaadka yaqdudna ha laabeen min absaarihinna mintu waa bacdiyaa niri tabciidiyaa la yidhaahdaa indhaha iskumana qabanayso muxuu ahaayey geedahana way ka gudi laakiin waxaa weeye min absaarihinna qaar ka mid ah waxaa weeye indhaha ha soo laabto walyaxfadna min absaarihinna walyaxfadna ha ilaaliyan furuujahunna farjigooda oo xubinka taranka ha ilaaliyeen yayna zinaysanin walaa yubdiina yayna muujinin ziinatahunna quruxdooda ilaa maa shay ma ogiya dahara muuqday minhaa ziinadii ka muuqday oo muxuu ahaay oo ah alkafu walwajhayn waxaa weeye alwajhu waalkafayn weeyaan waa wejiga iyo labada gacmood walyadribna ha yeeleenoo ha ku dhufteen bikhumurihinna hagoogtooda calaa juyuubihinna jeebkooda jeebkooda waxaa loo jeedaa meesha oo dhuunta iyo laabta iyo halkaas baa loo jeedaa bikhumurihinna walaa yubdiina yay muujinin waxaa weeye ziinatahunna quruxdooda ilaa libucuulatihinna raggooda ma ogiya raggooda ha isu qurxiyeen hadday rag leeyihiin ow aabaa'ihinna aabbayaalkoodna haddii ay waxaa weye iyagoo ziinadoodii iyo ay muuqato ay iska hor socsocdaan waxba ma dhibayso ow aabaa'i bucuulatihinna ragga qabo aabbayaashood oo iyaga naftooda sidii aabba u ah ow abnaa'ihinna carruurtii ay dhaleen waa sidoo kale ow abnaa'i bucuulatihinna ragga ay ay ragga qabo ilmo ay rag kale u soo dhaleen oo ay eedda u tahay waa isagana waa isku mid ow ikhwaanihinna ama walaalahoodii gabdhaha walaalahoodii ma ogiye oo ziinada way isoo way way ziino way kusab way way qaadan karaan hortooda ow banii ikhwaanihinna gabdhihii ay eeddada wiilasha ay eeddada u ahaayeen walaalahood wiilashay dhaleen ma ogiye oo banii akhawaatihinna iyo wiilasha ay walaalahood dhaleen ay habaryaraha u yihiin ow nisaa'ihinna iyo haweenkii oo muslimaadka ahaa halkaa gaaladii iyo munaafiqaadkii baa ku baxay maxaa yeelay waxaa la diidi baalay inay ziinadooda ay gabdhaha muslimaadka ah quruxdooda iyo mafaatinta meesha la yidhaahdo oo muxuahay qoorta iyo naasaha iyo gacmaha iyo laabta iyo inay dad naago gaalo ah inay arkaan maxaa yeelay dadka faasiqiinta iyo gaalada ayay u qasfinaysaayo ay u tilmaamaysaa ow maa malakad wixii ay mulkiday ma ogi aymaanuhunna iyo wakhtigii hore oo diinta ay soo degaysay yaa rag iyo dumarba waxaa jiray addoommo la leeyahay addoonka ay leedahayna haddii ziinadeeda ay muujiso waxba dhib ma lehe aw ittaabiciina kuwii raacay ma ogiye kuwaasoo khayri ulil irbati dan haween kuwa u saaxiiba khayrkooda oon haween dan ka lahayn oo waxaaway cillad iyo jir ay qabaan oo min alrijaali ragga ah oo ama waa mactuuhinoo waa doqomo weeye ama he waxaa weeye sibay u go-an yihiin ama waa cinniin oo maba waxba uma kacayo oo wax ma ijtihaynayo kuwaas ma ogiye aw ittaabiciina kuwii raacayay oo khayri ulil irbati dan haween kuwa u saaxiiba khayrkooda oo min alrijaali rag ah aw itifli wiilkii yaraa ma ogiye kuwaas waxaa ziinadoodii way muujin karaan weeye aw itifli carruurtii ma ogiye carruurtii fiiri waxaa loo shardi baa loo xidhay carruuroo dhan ma aha alladiina carruurtii weeye lam yadharuu aan maxaa daawanin oo aan taalacanin calaa cawraati nnisaa'i haweenka cawradooda aan daawanin weeyaan calaa cawraati nisaa'i weliba hadda wakhtigan aan jiro oo musiibada iyo aflaanta iyo waxaa oo waxyaa carruurtii waxyaabaha la barayna kumaba jirto waxaa weeye cawraati nisaa'i waa inayna daawanin walaa yadribna gabdhihii yayna ku garaacin biarjulihinna lugahooda yayna dhulka ku garaacin iyaga oo waxaa weeye ilan berigii hore hadda lagumaba xidhe e haweenka laakiin hadda nafteeda kabaha oo ay kacabka dhahaane qoobka dheer yaa dhici karta inay dhulka ku garaacdo jagjagta ku hayso waxaa wax la yaabale marka kuwaad arkaysaa dhinacna waxaa lugaha dhulka ku garaaciyo qoob dheer leh dhinacna waxaa weeye raacay oo ku- kuwa ugu mustashadisan diinta oo maxaa niqaab qabo haddana lugaha dhulka ku garaaci walaa yadribna biarjulihinna lugahooda dhulka yayna ku garaacin liyuclama in la ogaado maa yukhfiina waxay qarinayaan oo min ziinatihinna qur- quruxdooda ah wa tuubuu noqda ila allaahi ilaahay u toobadkeena ayuha almu'minuuna mu'miniintiyey lacallakum waxaad mudan tihiin tuflixuuna inaad liibaantaan wa tuubuu toobadkeena ila allaahi ilaahay u toobadkeena jamiican ayuha almu'minuuna mu'miniintiyey lacallakum tuflixuun intaa markii laga soo baxay oo la awday meeshii ay zinada iyo dhibaatada ka imaan lahayd haddana alle subxaana wa tacaala wuxuu noo sheegayaa axkaam kale oo inay dadka aanu aanu aanu u sahalno guurka waxaa weeye dadka gabdhaha dhalay ga- dadka wiilasha dhalay iyo bulshada dadka u- horjoogaha u ah inay guurka sh- sa- sahlaan sidaasuu ilaahay noo sheegayaa si ayna zine iyo waxaa basar xumaba ayna bulshada u imaanin alle wuxuu yidhi wa ankixuu guuriya al- al- ay- waxaa weeye wa ankixu layaama kuwa aan xaas lahayn ama rag ahaadeen ama dumar ha ahaadeen waxaa weeye ayaamaada waxaa weeye garoob ma aha sida ay dadka qaarkood ku moodayaan ee waxaa weeye qof aan aan aan zawj aan nin nin waa qof dumaroo nin lahayn iyo waxaa we- iyo nin aan dumar aan xaas haysanin yaa ay- ayim la yidhaahaa ayim ayaa la yidhaahdaa ayim sidaasaa la yidhaahdaa jamcu ayimin weeye wala- wa ankixuu u guuriya al ayaamaa doobabka na dad baa yidhaahda ama iskaabulaha wa ankixu alayaama oo minkum idinka idinka mida iyo waasaalixiina kuwa wan wanaagsan oo min cibaadikum addoomihiina addoomaha naftooda hadhiisu guuriyaalay iyo wa imaa'ikum hablihii addoomaha ahaa in yakuunuu hadday yihiin fuqaraa'a yaan maal yari iyo waxa dadkan loo guurinayo liisu guurinayo in yakuunuu fuqaraa'a haddayna waxba haysanin yugniihim allaahu ilaahay baa deeqi doona min fadlihi ilaahay fadligiisu ka deeqi doonaa wallaahu allana waasicun kuu fadligiisu waasac yahay weeye caliimun oo cilmi badan diinta waxaa meel walba kulla dii xaqin xaqahu bay siinaysaa bal wax laga soo beesha laga soo bilaabay fiiri oo meel walba irdaha yaa waxaa weeye waxyaabaha xumaanta iyo faasiqnimada iyo waxaasoo dhan baa albaabada loo xidhayaa waad ujeeddaa su- suuraddu say u socoto waxaa weeye zi- za- waxaa in la karbaashaan ka soo bilownay in haddana la gooyo oon la isguursan karin baan kusii xijisinay haddana kuwa afxumada sameeyo in waxaa weeye jeeda lagu dhufto faasiqna laga dhigo aan shahaadana laga aqbalin baan ku soo xignay waan soo dhaafnayo kuwa oo dadka qadfay waxay aakhariyo adduunba cadaab mudanayaan waan soo marnay haddana waxaanu nidhi mar labaad kuwa xunxunna kuwa xunxunun bay wadan kuwa waan wanaagsanna kuwan wanaagsan haddana waxaan soo maray guryaha in anshax iyo edeb lagu soo waxaa weye lagu idan weydiisto haddana waxaan soo marnay in ilaahay diintiisu ay waasac tahayoo meelaha manaaficda oo dadka la wada intifaacsanayo oo muxuu ahaayey dadku ay wada joogaan oo oo ah xafiisyada dowladda jaamicaadka dugsiyada iyo muxuu ahaayey iyo hudheelada iyo dukaamada iyo kuwaana inaan waxba la idin qaadanaynin laakiin haddana indhahana la xukumo oo aan meel walba la fiirinin haddana gabdhihii iyo raggii waxaa leeyi indhaha laaba haddana waxaa leeyi quruxdiina gabdhihii oo ha muujinina haddana waxaa leeyihi dadka u guuriya sida ayna uba baahnin haddii intaasoo dhan haddii la fuliyo maxaa dhacaya haddana markii ku- kii loo guurin waayowna waa la ii guurin waaye waan waan zinaysan miyaad odhan maya walyastacfif ha is-ilaaliyeen ha dhowrsoodeen ha dhowrsanaadeen aladiina kuwii laa yejiduuna aan helaynin nikaaxan waxay wax ku guursadaan ma hayaan xataa yugniyahum allaahu ilaa ilaahay uu ka deeqo min fadlihi isaga fadligiisa oo ay wax ka helaan oy ka shaqaystaan oy ka tijaaraystaan oo shaqo ka helaan ha iska sabreen buu ilaahay yidhi xataa yugniyahum allaahu min fadlihi taa marka xukunka hasaan kaga soo baxnay allana wuxuu noo sheegayaa dadkii addoommaha ah ee la xoreynayey ee muxuua ooda laga qaadayey in wax la yidhaahdo mukaatabo addoonkiibaad waxaad odhanaysaa haddaad intaasoo lacaga ii keentood soo shaqayso waxaa weeye naftaadibaad furano waad waad isgadaysaayo waad xoroobaysaa tiibaa islaamku wuxuu noo sheegayaa qofkii mukaatabka laga dhigay oo sayidkiisii uu ku yidhi intaa haddaad ii keento xor baad noqonaysaa ummadda islaamka in la waxaa weye inay kaalmayso oo dadka aqniyada ay kaalmeeyaan oo zakada laga kaalmeeyo oo wax walba laga kaalmeeyo tiibay yuu inoo sheegay qur'aanka alla wuxuu ihi waaladiina kuwa yabtaguuna doonayo alkitaaba in la mukaatabeeyo oo muxuu ahay la yidhaahdo intaa haddaad ii keento aniguna waan ku xoraynayaa kuwa sidaas doonayo waaladiina yabtaguuna alkitaaba kuwa kitaabka doonayo oo mimaa kuwa ah malakad ay mulkiday aymaanukum gacantiinna fakaatibuuhum mukaatabeeya oo kala qorta oo haddaad intaa isiiso waxaa weye waan ku xorayn dhaha fakaatibuuhum waase goorma in calimtum haddaad ku ogaataan fiihim kuwa oo gacantiina ay malagtee ay harantaye addoommaha khayran haddaad khayr ku ogtihiin oo dad rashiida oo soo shaqaysan karo oo xoolo keeni karo hadhowna naftooda waxaa weeyaan naftooda ku filan oon xumaan iyo aan bulshada ku soo kordhinaynin inay yihiin haddaad ogaataan wa aatuuhum siiya dadkii dadweynihii kale iyo dowladdii iyow min maalillaahi ilaahay maalkiisa ka siiya alladii maalkii aataakum ilaahay idin siiyey taana waa xugun kale halkana waxaa weeye sababu nusuul weeye oo kuwa mar haddii soo mukaatabeeye layidhi gabdho ay haystaan oo addoommo ah waxaaway ku qasbi inay jidhkooda ka soo ganacsadaan oo markaas sida ay xoolo ugu keenaan tii buu ilaahay nahyinayaayo wuu ilaahay wuxuu ihi walaa tukrihuu ha ku qasbina fatayaatikum gabdhihiinna cala albigaa'i zino iyo inay jidhkooda ka ganacsadaan haku waxaa weye ha ku qasbina in aradna hadday doonaan taxasunan iyagiiba fiiri in aradna taxasunanta shardi maaha hadday doonaan inay dhowrsoonaadaan ha ku qasbina laakiin haddayna doonin inay dhowrsoodaanoo iyagu diyaar lihiinoo jidhkooda inay ka ganacsadaan ay diyaar u yihiin ku qasba macnaheedu ma aha ee waxaaweye ceeb raggii baa la ceebaynaya war gabadhii daciifka ahayd oo muxuu ahay shahwada u daciifka ahayd gacanta lagu hayee addoonta ahayd oo ciday u maciinsan le iyadii baa rabta inay daahir iyo cafiif oo is-ilaalisee adigii ninka ahaa ee weynaa ee bulshada inuu hogaamiyo oo wanaag iyo khayr iyo raxmad ku hogaamiyo la rabay maa hadda waxaas wasakda ee nijaasta ah miyaad leeda orodoo jidhkaaga ka soo ganacso oo halkaa lacag iga keen lacagta sidaa aseed ku cuni taasaa marka ninkii baa la ceebaynayaaye ma aha inay shardi tahay walaa tukrihuu ha qasbina fatayaatikum cala albigaa in aradna taxasunan hadday doonayaan inay iyagii cafiif noqdaanay dhowrsoodaan marka waxaa waxaa amarka xumadiisa unbaa la tusiya waxaa weeye ma aha saan sheegnay shardi ma aha waa wax aada u xun marka aayadda waxay ku soo degtaa layidhi ra'sulmunaafiqiinti cabdullaahi ibnu salool ee munaafiq aha yaa laba gabdhood ayuu lahaan jiray baa la yidhi midood waxaa musayka musayka baa lagu magacaabi jiray midda kalena umayma wuxuu fari jiray inay soo zinaystaan oo wuu garaaci jiray haddii ay jidhkooda ka soo ganacsana hadday ka ganacsani waayaan ooy lacag u keeni waayaan hadda waa munaafiqaase wuxuu cuni iyo wuxuuna cunaynim isagaa u kaba aabayeeli walaa tukrihuu ha qasbina fatayaatikum gabdhihiinna cala albigaa'i zinada in aradna hadday toonaan taxasunan litabtaguu idinkoo doonayo carada alxayaati nolosha dhaldhalaalkeedii addunyaa ee liidatay waman qofkii yukrihunna gabdhaha ku qasbo zinada ku qasbo fa ina allaha alle min bacdi ikraahinna markuu qasbay ka bacdi ghafuurun wuu u dhaafi waa kii u dhaafid badan maxaa yeele tabar ma laho waa masaakiin weye waa laga xoog badiyo waa la qahray raxiimun oo naxariis badan alle wuxuu yidhi marka walaqad anzalnaa waanu soo dejinnay ilaykum idinka aayaatin aayaad baan idin soo dejinnay aayaadkaasoo mubayinaatin oo cadcad iyo wa mathalan iyo maahmaah ama tusaale oo min aladiina kuwii xaggooda ahaatee khalow tegey min qablikum idinka hortiinna iyo wamawcidatan waano lilmuttaqiina kuwa ilaahay ka baqa la waaninayo ayaanu idiin soo dejinnay halkaa markii aan kaga baxnay yaa haddana alla alla subxaana wa tacaala halkan waxaan ka gelaynaa allaahu nuuru asamaawaati waalardi mathalu nuurihi ka mishkaatin oo meesha ay suuraddu ay ka qaadatay magaca ah marka ay nuurka ilaahay iyo iimaanka iyo manbaciisa meesha uu joogo intaas markiina looga sheekeeyo iyo dadka nuurkaa ilaahay ku waxaa weye ku dhaqdo oo rijaalun laa tulihim tijaaratun aan dhihi doono yaa haddana ahwaalulqiyaama wax laga taaban kadibna markaasaa muxuu ahaaye yaa ilaahay iyo awooddiis iyo koonkan yaa mar labaad loo noqonayaa alle wuxuu yidhi subxaana wa tacaala allaahu alle nuuru asamaawaati waalardi cirarka iyo dhulka kii nuurinayay weeye marka culimmada waxay yidhaahdeen allaahu alle nuuru asamaawaati waalardi allaahu jalla wacalaa munawiru asamaawaati waalardi wuxuu ku nuuriyaa nuurka oo oo xisiga ah oo xidigihii oo iftiimayey buu ku iyo waxayda iyo dayixii waalardina sharaa'ic iyo axkaam iyo rusul la soo diray ayuu ku nuuriyaa saas weeye allahu subxaanahu wa tacaala dadka wuxuu ka hanuuniyaa waxaa weeye dalaalka iyo baadida yuu ka hanuuniyaa allaahu alle nuuru samaawaati samaawaadka kii iftiimiyey weeye oo muxuahay xidiga iyo dayax iyo ku iftiimiyey waalardi dhulkana isagaa nuuriyey mathalu nuurihi marka mathalu nuurihi nuurillaahi ilaahay nuurkiisa nuurkaa tusaalihiisa ka mishkaatin waxaa weeye daaqad oo kale ama shubaakad ama dariishad kolba saad u taqaanaba oo soo waxaa weeye shubaakada ama dariishadda ama daaqada la sheegayo waa mid furan mid furan ma aha oo kuwan inta loo yeelo muxuu ahay albaab yar oo la furayo oo dariishadda fur daaqada soo xidh laleeyahay ma aha waa meel un duluc ahoo la sameeyey oo alaabta iyo saa loo yar dhigto oo aan bannaanka u furnayn weeyaan ka mishkaatin waxaa weeye dariishad bay la mid tahay fiihaa waxaa yaalla mishkaadkaa misbaaxun faynuus baa taala faynuus almisbaaxu misbaaxdiina fii zujaajatin qaruurad ayay ku sugan tahay ama dhalo azujaajatu qaruuradii ama waxaa weye zujaajkii ama qaruuradii ama dhaladiina ka annahaa waaba iyaga oo kowkabun xidig ah xidigkaasoo duriyun oo iftiimayo taasoo gijaasadaasoo yuuqadu lagu shidayo min shajaratin min zayti shajaratin geed saliidii mubaarakatin oo la barakeeyey oo zaytuunatin zaytuuna laa sharqiyatin walaa gharbiyatin marka ilaahay suu wax u tilmaamay fiidi geedka saliidda laga miiray waxaa weeye kuma yaalo geedaha kagama yaalo xagga ay qoraxda ka soo baxdo oo markay qoraxda soo baxdaba ay ku dhufato xagga gabal udhacna kagama yaallo oo markay sii dhacayso kuleylka uu ku dhacee meel dhexdhexaad ah oo had iyo goor ay ka gabanayso waxaa si ay midhahda u bislaadaan halkaasay ku taallaa zaytuunatin yacni waxaa loo soo socdaa un saliiddaas oo lagu shidayo faynuusta inay wax nadiifa oo cad tahay isagaaba sheegi doona zaytuunatin waa zaytuun geedka la yidhaahdo midkan hadda soomaalideenna ay zaytuun tahana ma aha waxaa kaa zaytuun lama yidhaahdo kaa waxaa weeye jawaafa la yidhaahdo waxyaabaha fawaakihda la cuno ayay ka mid tahay zaytuunkana wuu yaalaa waddanka ee soomaalidiiba mar hadday luqa carabiya ku hadlaynin iskuma dhibaan waxan inay dabagalaanoo bartaan oo kan maxaa la yidhaahdaa iyo kan maxaa la yidhaahdaa zaytuunkana hadda dukaamaha waa lagu iibiyaa waa kan biyaha wata ee dhanaan ee qaarna waxaa weeye uu cagaarka yahay qaarna uu madow yahay oo waddanka shaam iyo falastiin iyo aada uga baxoo ay hadda leeyihin xataa falastiintii waxay ku mashquulsan yihiin qadfu zaytuun iyaga oo ay telefisyoonada dhahayaan baad maqlaysa marka zaytuunku waa kaa ee ma aha jawaafada zaytuun lama dhaho zaytuunatin laa sharqiyatin oo xagga muxuu ahaayey qorax ka soo bax looma nisbaynin walaa karbiyatin qorax u dhac yakaadu wuxuu sigaa zaytuhaa zaydkeeda saliiddeeda wuxuu nadaafo ka qabo yudii'u inuu iska iftiimaba oo iska shidmo walow lam tamsasuha iyayna taabaninbe naarun haddaan dab haddaan la taabsiini siduu u dhalaalaya ee nadiif u yahay inuu iska shidmo yuu sigaa nuurun waa iftiin oo calaa nuurin iftiin kale la kor saaray yahdi allaahu ilaahayna wuu hanuuniyaa linuurihi nuurkiisa man yashaa'u qofkuu doono wayadribu allaahu ilaahay wuu qadaraa alamhaala mahmaahyaalka linnaasi iyo tusaalaha linnaasi buu u qadaraa wallaahu ilaahayna bikulli shayin shay la arkaba caliimun wuu og yahay marka waxaa weeye aayaddu waa masel ilaahay uu keeno cajo badan culimmada marka fiiri si aan aayadda u fahamno waxaa weeye iimaankii waxaa lagu shabahay horta waa waa qalbigii ruuxa meeshaa dariishadaa lagu shabahay bahashan dhex taalle ee faynuusta ee zaydka iyo waxaa lagu shidayo oo intaasoo dhan lasoo tilmaamayana waa iimaankii oo waxaa weeye waxaa la yidhaha iimaanka nuurun waa nuur yaqdifuhu allaahu ilaahay uu gano calaa qalbi man yashaa'u min cibaadihi qofkuu doono oo addoomihiisa ka mida qalbigiisa nuur ilaahay ku tuuro yaa la yidhaahdaa marka hadday sidaa tahay waxaa yacni maxaa loo sheegi waayo inta waa dariishad iyo waxaa weye waa misbaax iyo oo xaggaa loo intaasoo masal iyo intaasoo tusaale la keenayo maa la yidhaahdaa la yidhah waa sida qoraxdoo kale waa sida dayaxoo afar iyo tobnaada maa sidaa la yidhaahdo lama odhanayo sidaa waxaan loo odhanayna waa xigmad meesha ku jirto hanuunka ilaahay waxaa weye qoraxdu haddii ay soo baxdo gaal iyo muslimba inay qoraxdii soo baxday oy maalin tahay wuu arkayaa dayaxu hadduu afar iyo tobnaad yahay in dayaxi uu cad yahay oo afar iyo tobnaad yahay cid kasta way arki laakiin hanuunka ilaahay miyuu cid kale miyay helaysaa marka ilaahay baa ku gooni yeelaya cidda uu doonaya nuurkaa sida lasoo tilmaamo dariishada loo dhigayoo kale yuu qalbigii uu la doono ayuu dhex dhigayaa weeye oo sidii nabigeenu yhi allaahuma ayid alislaama biaxadi alcumarayni labadii cumar oo muxuu ahaayey ninkii la dhihi jiray abijahal iyo ninkii la odhan jiray cumar ibni alkhadaab iska dhaaf kii u dhowaayey kii ka fogaa yaa ilaahay ducadii u aqbalay marka labada qalbi oo kale yaa loo jeedaa labadii ruuxa is ag fadhiday yaa mid muslim khaalisa yahay midna gaal khaalisa uu yahay midna munaafiq mudabdab yahay marka nuurka ilaahay ma gaarayo dadka oo dhan sida qoraxda iyo dayaxa uma gaarayo sidaasaa muxuu ahaaye yaa loogu mahmaahay sidaa ayaa loogu mahmaahay ilaahay marka wuxuu yidhi wayadribu allaahu ilaahay wuu caddeeyaa alamhaala tusaalaha linnaasi wallaahu ilaahayna bikulli shayin shay kastaba caliimun cilmi buu u leeyahay nuurkaasi xaggee yoogaa xaggee laga helaa manbiciisa meesha uu ka soo burqado nuurkaa xaggee weeye waa fii buyuutin waa guryo adina allaahu ilaahay uu subxaanah wa tacaala idnay marka waa masaajidadii inay sidaa tahayna waxaa kuugu daliila nabigeenna calayhi asalaatu wassalaam markuu soo hijrooday oo madiina almunawara u yimid wax hawl ah uu qabto waxaa ugu horreeyey inuu masaajid asaaska u jeexo maxaa yeelay meesha diinta looga soo baxayo ee diinta laga baranayo waa masaajidadaas weeyaan oo jaamacadaha waaweyn ee salafu saalixaani iyo culimmadii madaahibta iyo culimmada axaadiista iyo meelahay ka soo baxeen jaamacado oo kaleeto masaajidada ahaa oo ilaa haddana masaajida cumri dheero kun sano jiro sida jaamic alashar iyo waxaa weye jaamicu zaytuuna oo tuunis ku taalla iyo kuwa aada u cimri dheer baa jira nuurkaas waa xaggee fii buyuutin guryo dhexdiibuu ku sugnaaday nuurkaa fii buyuutin guryo dhexdeeduu ahaaday adina allaahu ilaahay uu idnay guryahaasi an turfaca in la kor yeelo waxaa weeye an turfaca in la kor yeelo oo si macnawi ah iyo si xisi aba loo kor yeelo oo si macnawi ah loo kor yeelo oo wax alla wixii oo muxuu ahay nijaaso a laga fogeeyo shirki iyo shiqaaq laga fogeeyo munaafiqnimo laga fogeeyo majaaniinta iyo sibyaanta si ayna ugu ciyaarin an turfaca in la kor yeelo iyo mid xisi oo sida loo dhisi iyo sida loo goglayo iyo sida waxaa loo nuurinayo nuurka aan soo sheegnay sida loo nuurinayo iyadana waa waana muslimiintu ficlan meelaha ay ugu fiican yihiin ay ku mahadsan yihiin bay ka mid tahay waxaad arkaysaa tuulo dhan ama guryo dhan oo waxa ishu ay qabataba uu masaajidka yahay inta kalena ay iska yihiin cariisho iyo wax la dhisay laakiin masaajidku uu dhagax ka dhisan yahay oo cad yahay oo manaaro dheer uu leeyahay marka sidaa weeye turfaca in la kor yeelo oo wayudkara la xuso fiiha buyuuda oo masaajidadii ah guryahaas ismuhu ilaahay magaciisa markii intaa la sheegay yaa ragga masaajidada camiruu ilaahay ammaanay yusabbixu waxaa ku tasbiixsada lahu lilaahi ilaahay waxaa ku nasaha fiihaa fi lmasaajidi bilguduwi gelinka hore iyo wal aasaali gelinka dambeba rijaalun rag ayaa tasbiixsado oo qur'aan aqriyo oo ilaahay xuso oo xalaasha iyo xaraamka dadka baro oo kutubta aqriyo oo rijaalun rag laa tulhiihim aan shuqlinaynin tijaaratun ganacsi walaa baycun waxgadid can dikri illaahi ilaahay dikrigiisa ayna ka ayna ka shuqlinaynin iyo wa iqaami asalaati salaadda oo la oogo iyo wa iitaa'i azakaati zakada oo la guto marka waxaa weeye markuu qur'aanku saa ina leeyahay masaajiddaa waxaa jooga rijaalun laa tulhiihim ma aha dadku inay masaajidada un ay dhex fadhinayaan oo noloshoodii adduunyo ayna maaraysanaynin oo ayna shaqaysanaynin taa kollaba aayadda lagama fahmayo waxaa weeye cabdullaahi ibnu cumar ayaa wuxuu arkay buu yidhi iyadoo la aadaamay dadkii masaajidka u dhowaayo dhanoo meheradoodii iyo wixii ganacsi ay lahaayeen intay xidhxidheen masaajidka intay weysaysteen u sii wada socdo markaasuu yidhi kuwa ilaahay uu ammaanay ee rijaalun laa tulhiihim yidhi kuwan weeye macnaha ganacsigoodii iyo meheradoodiina way wataan laakiin mar alla markii masaajidka shanta salaad ma dhahayaan inta dadku tukanayaan yaan wax sii gadgadan ma odhanayaane waxaa weye intay xidhaan ayay markaas soo tukadaan markay soo noqdaan khayrkii ugu weynaa ayuu markaa ilaahay siinayaa wuuna u barakaynayaa taasaa loo jeedaa rijaalun laa tulhiihim ayna shuqlinaynin tijaaratun ganacsi walaa baycun gadid can dikri illaahi ilaahay xuskiisa ama kutub ha la aqriyo ama qur'aan ha la aqriyo ama ha la tukado dikrillaahi baa kulli lagu magacaaba iyo wa iqaami asalaati salaadda oo la oogo iyo wa iitaa'i azakaati zakada oo la guto yakhaafuuna waxay ka baqayaan yowman maalin tataqallabu ay gedgadoomayso fiihi maalintaa alquluubu quluubta iyo waal absaaru indhuhuga ay gedgadoomayaan liyejziyahum allaahu maxaa marka ay maxay ilaahay uga cabsanayaan ama kuwaas oo iqaami salaati wa iitaa'i zakaati yakhaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu ay quluubta gedgadoonto iyo walabsaaru iyo indhahaba ay gedgadoomaano maalintaasoo ayaad loo cabsanayo waxaa weeye inuu qof walba wixii uu adduunka ku sameeyey in loogu abaalgado inuu liyejziyahum allaahu ilaahay inuu ku abaalmariyo axsana maa camiluu waxay camal faleen kii ugu ikhlaassanaa ee ugu wanaagsanaa oo wayasiidum uu weliba uga kordhiyo min fadlihi ilaahay fadligiisa wallaahu allana yarsuqu wuu irsaaqaa man yashaa'u qofkuu doono bigayri xisaabin xisaab la'aan buu ilaahay irsaaqaa kuwaasi waa halkaa oo jannadu ka irsaaqaa yuctii man shaa'a min khalqihi ataacan waasican oo aan xad lahayn ayuu ilaahay ku irsaaqaa subxaanahu wa tacaalaa waaladiina kuwii kafaruu gaaloobayna acmaaluhum acmaashoodii oo khayrka u ekaydo qaraabadii ay xidhiiriyeen wanaaggii ay sameeyeen ka saraabin waxaa weeye waa dhalanteedoo kale ama dhaan dhaan dabangaallo waxaad tidhaahdaba ka saraabin waa dhalanteed oo biqiicatin meel bannaan ah oo waxaa weye saxro ah oo yaxsabuhu uu u malaynayo addam'aanu kii oomanaa maa'an wax badan baynu aragnay waxaad moodi markaad ooman tahay oo qorraxduna aad ay u koloshahay meel ban oo muxuu ahaay aad marayso saxro ana biyo un hirayo ayaad moodaysaa addam'aanu maa'an waxaa weeye addam'aanu kan oomana maa'an buu moodi xataa idaa jaa'ahu markuu u yimid lam yajidhu shay-an maxaa yeelay masaraab dhaan dabagaale miyaa miyaa yaa yaad loo imanaya xataa idaa jaa'ahu saraabkii markuu u yimid ama camalkiisii saraab ka noqday lam yajidhu ma helin shay-an shayna ma helin wax meesha uu ka helay ma jiro wawajada allaaha ilaahay buuba helayba cindahu meeshii saraabka uu ka heli lahaa ilaahay oo xisaab ula fadhiyu helay fawafaahu allaahu ilaahay baa u oofiyey xisaabahu xisaabtiisii wallaahu allana sariicu alxisaabi xisaabtiisu way degdegaysaa wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam darsigeennina halka ha joogo